بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku dhex jirnay fasalkii ama baabkii uu baabaystay xagga marka la eego tegidda laga tegayo carafo ama markaa carafo laga soo laabmayo ee musdelifo laguba soo socdo war rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh si uu ahaa socodkiisii bal markaas iyo salaadii markaa habeenkii uu tukaday iyo umuuro ku tacalluqsan ba an dhexda aan kaga jirno weli axaadiistaas ay noo socotay marka wuxu uhi musanifku raximah llahu tacaala waxadaanii zuhayr bnu xarbin qala xadaanaa yaziid bnu haaruuna qala akhbaranaa cabdilmalik bn abi sulaymaana can cadaaءi can ibni cabaasin أن رسuل الlhi صلى الlه عليه وsلم أfاad min cرفة rasuulkii ilaahay salawaaت uلlahi وaسلaaم عalيه markii dee uu carafo taagnaa ilaa cadceeddhaci wuxuu carafo ayuu kaba yimi oo uu ka soo gadoomay wlxaal usamt usaamaة بnu زayd ridfuhu uu la saaran yahay raaxilada oo uu raaxiladiisii ama hashii uu fuushanaa uu la fuushan yahay qaala usaamatu marka usaama ayaa wuxuu yidhi famaa zaala yasiiru calىa hay-atihi xataa ataa jamcan famaa zaala kama suurin rasuulka ilaahay yasiiru inuu soconayo calaa hay-atihi waa hay-adiisii iyo xaaladiisii ahay uu ku sugnaayee deganaan xasilooni iyo si degana inuu u socdo kamuu suurin xataa ataa jamcan ilaa uu muselifo soo gaadhay bal calaa hay-atii kollay nusqooyinka intooda badan waa sida dhacday bacda nusakna waxa dhacay buu markaas hiinatihi oo hada inta la kasriyo halkan hamsadana ay nuuni timaado hiinatihi kollay macnuhu waa isku dhow yahay oo hay-adu waxa weeye waa si xaaladiisii uu markii horeba kuba sugnaayay xasilooniya deganaan horeynu usoo marro xadiidkii jaabirna waan kuba soo maray rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dadka wuxuu ku lahaaba bal xasilooni laasima si degan u socda khayrku ma aha in waxaan la fuushanye la eriyo oo aada loo dedejiyo khayrku kuma jiree si degan u socda taasuu lahaa isaguna siaa degan ayuu u socdo isagoo aada u joojinaya hashiisan si aanay socodkiiba ne zaxmad badan baa la marayaa ee aanay u badin ama aan taas bal haddaba hay-adu taa weeye haddii hiino la yidhaahana kollay sida misbaaxulmuniir kuba sugan mashaa calaa hiinati waa macnahunoo tarafaqa min gayri cajala waa ruuxii oo si degan u socdo degdeg la-aan u socdaa hiinana laba yidhaaha haddii la yidhaha mashaa calaa hiinati bal aduu rasuulka ilaahay saa degan buu u socday saasaa socodkiisa u ahaa dee waayo waxyaalana way noo horeeyeen kuwana way noo dambeeyeen oo waaba kuwan duruqda qaarna waxadaثna aburabiic الzahraniy waqutaybaة bnu saciidi jamiiعa can xamaad bni zaydi qaala aburabiic xadaثna xamaadu qaala xadaثna hishaam can abihi qala anahu qaal hishaam abihi oo curwaة bnu zubayra ayaa wuxuu yihi su-ila usaamatu usaamatu bnu zayd baa la weydiiyey walxaal ana anigu shaahidun aan joogo aw qaala waxa meeshaa xaadir baan ahaa buu leeyahay aw qaala waxa buu yidhi sa'altu usaamata bna zaydin anaaba weydiiyey usaamatu bnu zayd waa shaki un inuu markaa la weydiinayay meeshaa goobjoog ahaa iyo inuu isaga ka su-aasha weydiiyeyba ahaaye waxaa la weydiiyey wa kaana waxaanu ahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ardafahu mid qaaday oo xaggiisa dambe ku qaaday min carafaatin carafaat markii uu carafo kaba yimi isagaa la fuushanaa raaxilada haddaba isagaa la weydiiyey curwa ha weydiiya ama cid kale ha ha weydiise oo abakanoo qultu waxaan idhi waa marka uu isagu saa'ilkayay kayfa seebuu kaana ahaa yasiiru rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay mid u socda xiina afaada min carafata carafa markii uu ka yimi reebaa rasuulka ilaahay socodkiisa uu ahaa kaleytana waxayna tusaysaa un bal salafkii si ay ugu dadaalayaan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh axwaashiisa oo dhan inay ogaadaan socodkiisii kaba mid yahay si ay uguba daydaan markaa waxay weydiiyeen bal rasuulka ilaahay carafo markii uu kaba yimi ee uu musalifo ku soo socday seebuu u socday miyuu degdegayey ma aayar buu socday waa see waa socodka kayfadiisiiya si socodkiisu ahaa qaala markaa wuxuu yihi anas me usama wuxuu yihi kaana wuxuu a yasiiru mid socda alcanaqa waa nooc socodka kaba mid ah oo ay dhahaan waa tallaabay markaasee barkood waa nooc socodoo yar israac kuba sugan yahay maaha tallaabadii oo aada la isugu dhadhaweeyey iyadoo la dedejinayo ee waxaabay kaba timaadaaba ay dhahaanba alkhadw alwaasic tallaabo dheer oo kale uun ruuxu uu tallaabsado ama raaxiladii ay tallaabsato bal waa nooc adigu socodka kaba mid ah waa markaa dhulku cidhiidhiga yahay ee taas fa idaa wajada hadduu helo fajwatan waa meel bannaan oo aan cidhiidhi ahayn uu helo nasa markaa raaxilada wuu dedejinayey saas baa socodkiisu ahaa bal in annas iyo alcanaq labaduba waa laba nooc oo socodka kaba mida kayfiyaadkiisa ama inta badan geela iyo baaba lagu sifeeya dee tan un maahay ilaa dhowr markaas nooc oo kale oo ay magacyo u sheegaanna kutubta luqada way kuba sugan tahay nas markay toqoto ama annas oo kale kolley waa nooc istiraac ku sugan yahay waa socodkii oo la dedejiya ama socod degdeg ku sugan yahay weeye laakiin alcanaq walow dee uu markaa socod aada u gaaban aanu ahayn barhkoodna sawd degdega ay kuba fasireen ee sidaas damaqshadiga ay kuba fasiraan un waa waxa weeyaan un waa markay la eego wascul ama dee sicatulkhadwi tallaabadoo waasica waa tallaabo dheer oo la qaado un baaba markaa canaq la idhaayo macnuu waxa weeye sida axaadiista kaleba inooguba sugan in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkii jaabirna aan kusoo aragnay hashiisa hoggaanku aada ugu geejinayey si aanay socod deg dega waayo waa cidhiidhi marka ay meel yar sare fuulayso u yar dabciye mooye dadkana wuxuu ku lahaa xasilooni laasima khayrku kuma jiro neefkii oo la eriyo ama aada oo loo degdego khayrku kuma jire si xasiloon oo deganaana u socda ayuu lahaa marka caadi iyo si degan buu u soconayey isagoo dadkan faraha badan ee la socda iyo kolkol marka meel cidhiidiya la isugu yimaado dhibta ka iman karta haddii socodkii la dedejiya taa eegaya laakiin hadduu markaa kaana fii khalwati min annaas meel bannaan oo la socon karo dee kolley hawl badan baa u taalla salaadii way ka horeysaa saa xalayba uu lahaa asalaatu amaamaka in waa mana acmaal dhan baa sugaysa oo markaa uu socodka uu sii daynayo ama uu dedejinayo markay meel bannaan tahay marka waxa ay tahay xadiidku kolley umuurihii buu inoo jamcinayaaye marka dhulkaa la socdo dee zaxmaddu iyadaaba ku xidhaysa kujoojinayso oo sa doonaysa uma socon kartid in dadkii la dhibo adiguna aad dhibtidna maaha laakiin marka meel waasaca la helo dee waa la iska socon karaa iyadoo looba degdegayo dee acmaashan kaa horeysa iyo taa loo degdegayo waana sida xadiidka inoogu sugan وxadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna cبdة بن سlayman وcبd للhi بن نmayr وxmayd بن cabdالرحمن عan هiشhاm بn curwة بhada الاسناad dadku waa dad inagu soo noqnoqda xadiidka sanadka kuba sugan isnaadkan baanu hishaam xadiidka ku warinaya waa dariiq kaloo xadiidkii hore leeyahay oo aabihii buu kaba warin aabihina usaama wazaada fi xadiidi xumaydin riwaayada xumayd oo waayo cabdat ibnu sulaymaan iyo cabdullaahi ibnu numayr iyo xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu xumayd ibnu cabdiraxmaan weeye ninkaas ayuu saddexdoodaba xadiidkii ayay hishaam bay ka wada warinayaan laakiin riwaayada xumayd can hishaam waxaa kuba sugnaa ziyaado ah qaala hishaamun hishaam baa wuxuu yidhi wannasu fowqa alcanaqi macnaa labaduba waa taan idhi waa nooc socodka kaba mid ah haddaba wuxuu leeyahay marka annas isaga israac iyo deg deg baa kuba sugane isaga wuu ka sarreeyaa canaqa nooca ama darbigaa sayrkee nas lagu magacaabaa waa ka deg deg badan yahay ama uu ka sarreeya waa xagga surcada iyo israaca noocan sayrka ee canaq la yidhaaho marka waa tafsiir labadoodii iyo waxyaala uu inoo fasirayo kolley bukhaariya meelo way dhacday iyadoo tafsiirkii intuu dhacay aanu qaali hishaamna laba soconoo dee waa nooc idraaj bay noqonaysaa ee tafsiirkan ama hadalkan waxaa le hishaam ibnu curwa wالnasu fowqa alcanaq xadaثna yaحya بn yaحya qaala akhbarana sulayman bnu bilaali can yaحya bni saciidi qaala akhbaranii cadiy bnu haabiti ana cabdالlahi bni yaziid alkhadmiya xadaثahm horaynu sanadkan dadkiisana inoo soo wada aragnay marka cabdالlahi بn يزيد الkhadmi waa صaxaabi yar oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah oo ansaara ayaa cadiy bnu haabit oo taabiciya u waramay oo wuxuu ugu waramay ana aba ayuba markaa صaxaabigani صaxaabi ka weyn buu ka warinayaa aba ayub alansaari khaalid ibnu zayd ayaa akhbarahu u waramay oo wuxuu ugu waramay anahu abu ayub sallaa inuu tukaday maca rasuuli الlaahi salى الlahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa fii xajati اlwadaaci almagriba wاlcishaa bilmusdelifati maqrib iyo cishaayi iyaduu jamcinayo jamcu taakhiir ayuu musdelifo kula tukaday oo dee waa iyada taasi waa shay inoo haabita san xali soo ogaanayna waxaaba dee waxa jidaysanay ay tahay halkaa in lagu tukado waa taa aynu soo marray markii rasuulka ilaahay la weydiiyey iyadoo waqti maqribba gabaabsi yahay ou dhexda marayo oo la yidhi miyaad tukanaysaa ma salaad baad doonaysaa isagoo weysaysanaya ilinimaya salaada meesheedu way horeysaa musarifa habeenkaa lagu tukanayaa maqrib iyo cishaay oo la israacinayo bal markaa abu ayuubba saa saxaabadii kaleba ay ula tukadeen buu habeenkaasuu la socday oo halkaasuu kula tukaday وxdثna qtaybaة وبن رمح عن الlayث بن سعد عن yaحيى بن سعيid بhda الإسناad waa isنaadkan imika oo qaala بن رمح ina رمxi baa wuxuu hi fي riwaayaتi isنaadku sheegayaana yaحya بن سعيid de waa عan عadiي بن ثاaبت عan cabdاللahi بن زayd الkخdمي waaynay sanadkii intii horeynu soo aragnay marka waxaana kuba sugnaa riwaayada iبن رمح عan cabdاللahi بن يزيد الkخdمي وkاna أmيirا عlى الكوفة عlى عهd بن زبير waa wqtigan uu waramay yaحya oo wuxuu ahaa markaasi cabdالlahi m عadي بن ثاaبت uu waramayna yaحya ma soo gaadhin oo wuxuu leeyahay cabdاللahi بن يزيد waa صaxaabi yar iبن زبير ayuu cahdigiisii kuufe أmيir kaba aha kale iبن زبيرkana waa cabdاللahi بن زبير oo dee markii mعaawihii labaad dhintay waa ti isaga dad ay la mubaayacoodeen ay kula mubaayacoodeen inuu khaliifo ama amiir almu'miniin yahay walow shaam iyada dee cid kale iyaguna baycadaas dad ay la mubaayacoodeen oo markaa dhulkii uu qaybsamo shaam iyo dhulkaasna dee nimankii iyagoo cabdimelik aduu marwan iyo markii dambe abihi cabdimeli inankiisa cabdimelik iyo dhulka ay kaba talinayeen isaguna xijaaz iyo ciraaq iyo ciraaq iyo ama yeman iyo ciraaq iyo dhulkaasba ilaa markii dambe arrinta ay soo urureyso ay ku dambeysay in laba dilo ayuu isaga maamulkiisu gaadhsiisnaa haddaba waqtigaa ibnu zubayr oo ciraaq dee ay ku sugnayd isaga daacadiisa ama imradiisa ay ku hoos sugnayd ayuu isaga kuufo amiir kaba ahay isagoo raacsan ibnu zubayr xadiidku laakiin waa kaa horeynu soo marray abu ayuub laga warinayo وxdثna yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى mالك عن iبن شهاaب عن سالم بن cabdاللahi عن iبن cمر أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulki ilaahay صلى المغرب والعشhاء بالمزدلفة جaميعا أxaadiثii xalay aynu soconay waa baab iskaba dheera rasuulki ilaahay صلaوaaت الlahi وaسلام عalيه مغرب iyo عشhaaي buu tukaday مزdلفة habeenkii ah iyagoo wada dhan oo uu israacinayo jamciguna dee uu maqrib horreysiiyey markii dambena cishaayo ku xigsiiyey axaadiis bal si uu tukadiya umuurana waaba kuwan inoo soo socda وxadaثnii xrmرة بن yaحyى qال أخbarana بن وهb qال أخbaranii yuنس عan iبn شhهاab أna cubayd الlahi بn cabdالlahi بn cmر أخbarah cabdالlahi بn cmr baa dhalay xalayna waxaan soo aragnay cabdالlahi bn cabdالlahi bn cmr oo waa laba walaalo ah oo midna cubaydالlahi la idhaaho midna cabdالlahi la idhaaho ee salim iyo raggii kale he badnaana walaalay ahaayeen daba cubaydالlahi waa taabiciintii buu kaga mid yahay ama waa taabici dhexe ayaa u waramay iبnu shaab oo isna taabiciya waxaanu ugu waramay ana abaahu aabihi cabdالlahi بn cmr qaala inuu yidhi jamaca rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay uu jamciyey bayna almagribi wاlcishaa'i salaadii maqrib iyo salaadii cishaa'i bijamcin jamci waa magacyada munsarifa oo meeshaa jamci la yidhaah waa munsarife ayuu ku jamciyey salaadii maqrib iyo salaadii cishaa'i laysa ma ahayno baynahumaa labadaas salaadood dhexdooda ma ahaanin oo may ahayn sajdatun macnaa naafilatun weeye wax sunno ah oo uu tukaday rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo dhexdooda uu tukaday may jirin sajdada halkana waa bimacnaa naafila weeye oo dee naafila lam yusalli baynahumaa naafila waanay timi oo dee waa waxa iyadna soo aroortay in lafdiga sajda iyadoo laga cabiro looga jeedo annaafila ama salaad loogaba jeedo macnaa wax sunna oo uu tukaday labadaas salaadood dhexdooda may jirin xalayna waxaan soo aragnay markii uu soo gaadhayba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo gaadiidkii raran yahay iyadoon la tu-inoon rarkiina lagaba dhigin salaaddii maqrib inay tukadeen oo saddex ragcadooda markay taa ka baxeen rasuulka ilaahay baa tukinayay in ay tu nin kastaaba raaxiladiisii ama neefkii u rarnaayo gaadiidkiisa ama uu fuushana uu tu-iyey ama fadhiisiiyey rarkiina kamuu dhigina haddana salaadii cishaaye ayay tukadeen oo laba ragcadooda markaa dabadeed bay deeto dawaabtoodii ama wixii uray dee gaadiidkoodiina ay rarkii kaba dhigeen sidaasaynu xali kusoo maray marka wax sunno oo u dhexeeyey may jirin dee sunno ka dambeeyena may jirin say noo dambaysaba marka laysa baynahumaa sajdatun wasala lmaqriba maqribkii ayuu tukaday halaata rakacaatin dee isagu waa taasoo lama gaabiyo waana ijmaacii muslimiinta salaada maqribiyadu qasri ma galo markaa saddexdeedii unbuu tukaday wasala alcishaai salaadii cishaayina waa tukaday ragcatayni oo iyado de waa salaadii afarta ahaa ee la gaabin jiray safarka markaa la yahay ee nusuganna waaba tanoo waa nusug haddaan idhaahno nusugiina waa loo gaabinaya markaa xajka la joogo musdelife iyo carafa oo iyo dee waxa weeyaan mina intaa waata la gaabinayo fa kaana cabdullaahi cabdullaahi bni cumar wuxuu aha yusalii mid tukadaa bijamcin kadalik maryarkii dambe uu in badan buu soo xaji jiray rasuulka ilaahayna in badan buu kaba dambeeyey oo de waxa weeyaan waqti saddex iyo lixan sanood ku dhawaab kaba dambeeyuu inta badanna kusoo noqnoqon jiray xaramka haddaba sidaasun buu yeeli jiray maqrib iyo cishaayiga wuxuu ku tukan jiray musdalifa xataa laxiqa billahi tacaala oo ilaa sanadaa ugu dambeysuu da-daba ahaa malaa sideetan ba gaadhayna waa kaas waa joogay ee dee markaa kolley xajkii kale maba soo gaadhin xajka waa yimo waataynu soo maray si usoo ixraamtay iyo markaa dee xajaajna uu xisaarinayay bay ibna zubayr makaka uu ku xisaarinayay haddaba ilaa uu ilaahay haleelu ka dhintay si isagoo rasuulka ilaahay ku dayanaya waana si rasuulka ilaahay jideeyey ee uuna yidhi khuduu canii manaasikakumna yidhi taas buu la iman jiray axaadiisa macnuhu daxlaytan soo wada aragnu wey xadaثna mحamed بن المثنى qala xadaثna cabdالرaحman بn mahdiyi qala xadaثna شhucbaة عan الxakm وasalamة bn kuhayrin can سacيid bn jubayri anahu صlى المغriba bijamcin ana shucba xadiidka wuxuu ka warinayaa maanta laba sheekh midi waa xakm ibn cutayba ninkii faqiiha ee shahiirka ahaa ee sqaara taabiciin ahaa midna waa salamة bn kuhayr oo waa nin taabiciya isaga ka yar weyn ama ka yar dabaqa horeeya labadaba kitaabkaynu hore ugu soo aragnay labadooduba waxay ka wada warinayaan taabici kale oo saciid ibnu jubayr imaamkii macruufka ahaa haddaba saciid baa muxuu yihi annahu sallaa waa tukaday almaqriba salaadii maqrib bijamcin mustarifuu ku tukaday waalcishaa cishaayigiina dee waa iyadoo la ysraacinayo ayuu jamci iyo mustarifo ku tukaday biiqaamatin iqaamo oo way la aqiimay bal lafdi baa inoo dambeeya lafdiga dambaan markaa tacqiibin doonaa ama tacliiqin doonaaye iqaamo oo ujeeddada aadaan imika halkan ma sheegine salaadii baa loo aqiimay markaasay tukadeen ayuu tukaday uma xadaa isagu waa waqtigiisii eeta xadaa waa warramay can ibni cumar cabdillahi ibni cumar buu ka warramay cabdillahi ibni cumar buu arrintan ka warinayaaye annahu sallaa mitla dalika inuu saasoo kale ku tukado ibnu jubayr oo la socda ayuu ibnu cumar saa yeelay salaadii maqrib iyo cishaayi uu musdelife ku tukaday iqaamo waxadada ibnu cumar ibnu cumarna wuxuu ku warramay ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay sanaca midla dalika saasoo kale inuu sameeyey bal waa kan dariiq kale waxadaanihi zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa shucbatu bi hada lisnaadi waqaala wuxuu yihi sallaahuma waa tukaday maqrib iyo cishaayigii biiqaamatin waaxidatin iqaamad keliya ayuu ku tukaday daahirka cibaaradu waaba dee mar inta la aqiimay iqaamadii aan laguba celinee labadii salaadoodba aqiimitaankaa keliya ama iqaamadaa keliya lagu wada tukaday laakiin xadiidka bukhaari waa wariyey oo muslim waa la wariyey duruqdiisa qaarkood waxaana kuba sugnayd dee inay iqaamadu labada salaadoodba mid kasta aqiimitaankeedii lahaa ama iqaamo waana xadiid dariiqa saciid ibnu jubayr yaanay noqoninba ee zuhri baa warinayay saali bni cabdillahi bni cumar saali bni aabihii buu kaba warinayay lafdiga riwaayada bukhaarina waxay ahaydba jamaca الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam bayna almagribi wاlcishaaءi bijamcin kula waaxidaةi minhuma biiqaamatin macnaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh maqribii cishaagii uu jamciyey musdelifku ku jamciyey mid kastaba iqaamo labadii salaadoodba walam yusabix baynahuma walaa calaa itri kuli waaxidatin minhuma manaa dhexdoodiina muu sunaysan midkood dabadeedna dee iyada maqribkii kolley dabadii dhexday noqonaysaa cishaagii dabadiina sunno lamu iman rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal markaa waxaan leenahay horta laba iqaamaa jiray xadiidku wax aadaanana inooguma sugna n rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh habeen keliyay ahayd bacda alhijra intii halkaa markan weliba dee saxaabadii ay la socotay inoo soo naqlinayeene xajkana la waajibiyey waa labadaas salaadood unbuu tukaday kolle riwaayaadsan oo kale iqaamo keliya ama si aan sheegaya laba iqaamo oo kale in laba aadaan iyo laba iqaamo aadaan iyo laba waxyaalo soo arooriyay waxay hoyi jiraan laakiin kay kollay tay raajax yeelaan waa xadiidkii oo weliba jaabir oo cinaayo weyn iyo ihtimaam weyn u lahaa rasuulka ilaahay xajkiisii sifeeyey oo ka hadlay laga bilaabo markii uu rasuulka ilaahay madiine ka soo baxay ilaa xajkii uu dhammaanayey saxaabadii kalena uga siyaaq fiiqnaabaa uga siyaaq fiicnaabaa muxuu inoo sheegay in aadaan meeshii jiray markii hore la aadaamay dabadeedna aqiimitaan uu raacay salaaddii maqrib la tukaday haddana aqiimid kale ay raacday oo salaadii cishaayo oo aadaan iyo laba iqaamo kolleyna waa riwaayada marka la eego halkan riwaayaadka kalena ay dee marka siyaaqeedii iyo cinaayadii jaabir iyo umuurahaas ay ku horreysiiyaan bal waxaan leenahay aadaankii haddii halkan lagaba aamusay kama dhignay inaan aadaan jirin riwaayadkii kale ay noo caddaynaya aadaan inaanu jirin dee ruwaaduna iyadoo ay xadiidkii wada wadaagsadeen ayay barhkood wax ka tagaan ama aanay xafidin kuwo kale ay soo xafideen ninkan aan xafidinna xujada lagama dhigo oo lama yidhaaho isagaa dee kol haddii kan aan qaadanaynaa tii kale aan kaba tegaynaaye man xafida xujatun calaa man lam yaxfad ruuxii wax soo xifdiyey kol haddii dee aanay waxaan waham iyo qalad aan lagu tirin ahayn isagaa xujo kuwa ciddii aan xifdiyin xadiidkii jaabir baynu soo aragnay bal dee kol laba aadaanna waaba riwaayaad kuba yimaadeene ee waxaan leenahay aadaan waa jiray riwaayadu muslimna iqaamo keliya daahirkeedu yahay laakiin xadiidkao bukhaari ibnu cumar kaba wariyay riwaayaadkiisa qaarkood maxaa kuba yimi laba iqaamo dee aadaanna xadiidkii jaabir bay noogaba sugnaa markaa waa la aadaami waa la aqiimi maqrib haddana cishaagii baa loo aqiimi saasun baanay salaadu noqon وxdثna cبد بن حmaydi qال أخبرna cبدالرزاq qال أخبرna الhwrي عن سلمة بن كhayl عن سعيد بن جuبyr عن بن عمر qال جaمع رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم byn المغرب والعشhاء بجمع rasuulka ilaahay مqرب iyo عشhاء buu msلفة ku جمciyey صلى المغرب ثلاثا والعشhاء ركعتين بإقاaمة واaحidة لكل minهma baan leenahay waayo xadيidka iبن cمر baa dee taas riwaayة bخaarي noogaba sugan baa saa keenaya وxdثna abubكر بن أbي شhيبة qال xdثna cبداللahi بن نmayr qال xdثna إسmاعيل بن أbي khاld عن أbي إسحاq dadku waa dad inagu soo noqnoqdo abu isحاaqna waa imaamkii macruufka abu isحاaq السبيعي ismاعيل بن أbي khاldna waa taaبiعي markaa سacيid بن jubayrna markuu soo raaco saddex taabiعي oo kale wada warinaya midba midka kale ka warinaya xadiidka sanadkiisa wada galay qaala wuxuu hi abu isحاaq qala سacيid بن jubayri afadnaa maca bni cumara xataa ataynaa jamcan macnaa waa dafacnaa ama insarafnaa carafaanu ka nimi ibnu cumar anagoo la soconna xataa ataynaa jamcan ilaa unu musdelifa soo gaadhnay fasallaa waana tukiyey bina anaga ibnu cumar almagriba wاlcishaaa biiqaamatin waaxidati uma insarafa salaadii buu saa kagaba baxay faqaala wuxuu uhi haakada saa aan idinku tukiyeen imika u tukanay ayuu صلى bna رasuul الlahi صلى الlaه عalيه وasلم rasuulka ilaahay noo tukiyey في hada الmakani meeshan waa muزdلفo uu naguma tukiyey bal kale baabkii uu inoo dhammaaday xalay iyo caawaba dee waa taasoo waxaan ugu laabanaa ma jirto tan aragnayna waa muزdلفo dee kolley mabiidkeediiy wixii ku tacalluqsanya waa inoo dambeeyaaye labadaas salaadood in habeenka dee dariiqana aan lagu tukanayn carafana lagu tukanayn walow dee culimmadu ay tan intooda badan ay kaba dhigaan sunnown inay tahay laakiin waa taa asalaatu amaamaka barhkoodna ay yidhaahaan haddii meel aan iyada ahayn lagu tukado waaba la soo celinaya ay culimmadu kuba tagaane in musdalifa laguma tukanayo lana jamcinayo si iyaga loo jamcinayana san weeyo maqribkii baa horeyn cishaaygii baa dambayn haddii intaa dhexdooda waxyaala la yar sameeyo saa dee waa kuwan rawaaxishoodii tu-iyey ama fadhiisinayay oo kale intaa yarina waxba jamcintii la jamcinayay fasli kuma noqonaysa kala fasriyo oo xun yeelayso bal riwaayaadku ha yar tacadudeene aadaan iyo laba iqaamona waxaan idhi waaba laguba jamcinayaa sunno u dhaxaynaya maba jirto kollay riwaayada aan soo naqliyeyna sunno ka dambeeya maba jirto oo bal matalan waxaana iskaba jirta dee kollay in marka safarka la yahay oo kale sunnihii kol haddii salaadiiba la gaabinayo raatibooyinkiima la tukanaya mise lama tukanayo de way jiraan san shaaficiye iyo waa la tukanayaa bay dhan halkana waxay leeyihin waa laga dambaysiin uno maqribkii iyo de labadoodiiba xagga dambun baa la wada marin taas bay idhaahaane laakiin dee rasuulka ilaahay bal sunnaha fajriga mooyaane rawaatibta kale ilaalin uu saa u ilaalinayo iyo taasi bal salaada habeennimo ama witrigana waa ilaalinaye kollay wax dee inoo sugan oo axaadiis dee aada u cad ay noogu timi maaha halkan xataa nafteeda ibnu mascuud oo kale saxiixa bukhaari bay ku sugan tahay isagoo maqrib markuu tukaday laba ragcadood tukada oo sunnaa haddana cishaagii tukaday laakiin dee taasi waa ficilkii iyo ijtihaadkii rasuulka ilaahay sida uu yeelay san imakaan hayno waya axaadiis ay nooguba sugan sanadkan khaasatan abu isxaaq asabiici uu inoogu sugnaa ee uu ka warinayay saciid ibnu jubayr iyo ibnu cumar kollay wuxuu kaba mid yahay axaadiis waa sanad ahaan xadiidka matnigiisu waa matnigaa saxiixa inna wax dee waa riwaayaadii kale ayuu inooguba sugnaaday laakiin waa sanadka naftiisa ayaa waxaa kaba mid yahay asaaniidii ama riwaayaadkii intiqaad iyo bushini uu kaga yimi xufaadda qaarkood ee muslimtan ay kuwa bushiyeen oo daraqudni oo kale xadiidkan waa axaadiisii isaga hadal uu kaba keenay oo uu leeyahay arrintan ismaaciil ibn abi khaalid waa nin hiqa ah caalim ah oo dabdi fiican lahaa haddana wuxuu leeyahay maanta isagu halkan ma sixin ee isaga qalad kaba dhacay wuxuu taa u leeyahayna xadiidkan waxaa abu isxaaq kaba wariyey buu leeyahay shucba sufyaan waa laba buurood oo buurihii xifdiga ah israa-iil ibnud yunus ibn abi isxaaq oo ay yidhaaheen awowgii axaadiistiisa abu isxaaq baa u awoowe sida faatixadoo kale u hayey qoloyinoo dhammaantood raggaas iyagu maxay yidhaaheen can abi isxaaqa can cabdillahi bni malikin can ibni cumar saciid ibni jubayr may odhan ismaaciil ibn abi khaalid bay kuba timi can abi isxaaq can saciid ibni jubayr can ibni cumar markaana wuxuu leeyay me ishkaal ma jiro labada wejba waxaa banaan inuu ku maqlay oo uu saciid ibnu jubayrna ka maqlay cabdillaahi ibnu malikna kaba maqlay laakiin isagii dee daraqudni isagoo ragga badan eegaya dariiqay mareen ayuu kaba dhigaya waxa isaga maxfuudkii inuu dariiq kale yee dariiqa muslim soo naqliyay aanu ahayn ninkaa kalena inoogumaba sugno kitaabka al abi da-uud iyo buu riwaayo ku leeyahay cabdillahi ibnu malik waa nin taabiciya calaa kulli xaalin sanadka haddii xataa ictiraad iyo intiqaad kuba yimi ama bushi kuba yimi matigu waa xadiidkaas صaxiixa ee duruqdiisiiba way inoo badan tahay baabu istixbaabi ziyaadaةi taqliisi lisalaati subx wuxuu u baabaysan yahay baabu istixbaabi ziyaadati taqliis taqliisku asayr aakhira leyl habeenka aakhirkiisa ama markan habeenku uu dee baxayo ee dulmadii iyo mugdigiisu jiro socodkaa la socdaaba la yidhaahaa qalasna waa ti aynu kolley salaadii subax iyo mawaaqiit halkii baan kuba soo maray bal wuxuu u baabaysan yahay inay sunno tahay kollay salaada subax waqti qalasa waqti habeenka dulmadiisi iyo mugdigiisi waagii waa baryey iftiinkii waa muuqday laakiin midowgii habeenkii waa jiraa taas baa qalasku yahay waa dulmatu aakhiri leil waqti mugdigaasi jiraa marka horeba rasuulka ilaahay suu badsan jiray inuu tukado lamuu sugi jirin inta dhulku wada iftiimayo lamuu sugi jirin ee marka waagu barye ee uu caddaado ama la gartay inuu waagu baryey buu tukan jiray iyadoo dhulkiiba uu madow yahay waataynu soo maray isagoo salaadana dheeray jiray markaa uu ka baxay inay noqonayso in wakti uu ninku cidda ku dhow isaga uu wejigiisa garanayo macnaa l oo wax ubaamuu lahayn isagoo madow baa la gelaya iftiinkaa mooyaane dhulkii dadkii inay cod isku gartaan mooye ismay arkaynba habeenadaa god corkaaya ismay arkahayn haddaba marka uu rasuulka ilaahay ka baxo wakti dhulka soo yar iftiimayo ruuxu ruuxan dhinaciisa uu garanayo ayuu ka bixi jiray marka wuxuu ku geli jiray dhulkoo madow laakiin waagu uu baryey xadiiskuna markaa muxuu yahay haddaba takliiskaas bal iyadoo lagu sii xeel dheeraanayo oo taqliidkii marka horeba salaada subax iyadoo dhulku madowyey la geli jiray waagu inuu iftiimay lasii kordhinayo jaanibka waktigii hore lagaba sii horeynayo laakiin aan laga horeynayn waa beriga wataa istixbaabkeedii buu baabkeediya yooma naxri maalinta ciidu naxri yowma naxri bilmusalifati musalifana laba lagu sugan yahay iyo walmubaalagati fiihi xeel dheeraantii jaanibkaa lagu xeel dheeraanaya waa taqliiskaas bacda taxaquqi طuluuci اlfajr inta la hubsado dabadeed waagu inuu baryey oo xadiid saasun baaba inoo imanayo xadiid keliye macnuu waxa weeyaan uun maalintaas kollay dadka hawl badan iyo camal badan baa sugaya ee markaa waagu baryey salaaddii tukadaan kollay waxay u baahan yihiin walow imaka la iska dhaqaaqo un saxmada badan in halkaa lagu baaqi noqdo oo ama ruuxu halkii uu joogay dee rasuulka ilaahina meel musalifo kaba mid oo qusa halkaa la odhanayo ama sharu xaraam buu joogsaday halkaa la joogsado ilaahay la xuso bal ilaahay uu ina amray oo faida afadtum min carafaati fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam dikrigaasi waktigu dhacayana waa salaada subax dabadeed marka salaada la tukado dabadeed ilaahay ku xusa mashcarulxaraam agteeda rasuulka ilaahayna dee suu yeelayn hore usoo marnay halkaasuu ku raagay markii dhulkii wada iftiimay la filayo nina cadcadu soo baxdoon weli soo bixin ayuu dhaqaaqay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh isagoo jaahiliyadii khilaafaya haddaba camalkaas iyo dee hadhow socodkii kale mina loo kacayo jamraadkii ninkii dawaaf tegaya waa hawlo badan ayaa deeta rasuulka ilaahay maxay salaada waktigii uu tukan jiray isaga caadada u ahayd wakti ka yar horeeyey laakiin waagu uu baryey ayuu maalintaa tukaday weeye waana tan ay leeyihin saasaaba sunnaha hore in loo tukado laakiin dee aan laga horeyn waaga berigiisin haddii kale salaadii ma ansaxayse xadaثna yaحya بن yaحya wa abu bakr بn abi shaybata wa abu qurayb جamيعا عن أبي معاaوية قال يحيى أخبرنا أبو معاaوية عن الأعمش عن عمارة عماarna عماaرة بن عمير تaaبعي hore isagoo sanaysigu xigaana aynu kitaabka ugu soo maray عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبداللahi markaa أعمش iyo عماaرة iyo عبدالرحمن بن يزيد intuba waa taaبiciintii hkale waa weynaadeen can cabdillaahi dee sanadkuna waa sanad reer kuufa ah oo sanad reer kuufa haddii cabdullaahi la idlaaqana waa cabdullaahi ibnu mascuude qaala wuxuu yihi markaa cabdullaahi ibnu mascuud maa ra'aytu maan arag rasuulullahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay oo sallaa tukaday salaatan salaad ilaa limiiqaatiha ilaa fii miiqaatiha laamtu macnaa fii weeyo waa kolkol dee laamtu macnaa fii ama darfiyay noqotaa macaanideediio xataa jamcu jaamica oon kusoo aragnay waa waktigeedii isagoo tukaday mooye ilaa salaatayni laba salaadood mooye oo wuxuu leeyahay anigu intii badnaydeen rasuulka ilaahay laba socday aan la joogay aan laazimay maan arag salaadna isagoo waktigeedii wakti aan ahayn tukaday waxaan laba salaadood ahayn salaat almaqribi waalcishaai bijamcin waa maqrib iyo cishaay oo uu musalifo kuba tukaday oo dee cishaayi kolley waktigiisiibuu tukadaye salaadii maqrib waktigeedii waa laga soo raray oo cishaayigii baa lala tukaday waqti cishaayi baa la tukaday taas waa mid kolley dee carafana waa suu yeelay walow xadiidka aanay noogu sugnayn riwaayad masaa'id nafteeda uu kaba soo reebay oo duhurkii carmay casarkii carafaadna waa la qadimay oo waktigiisii waa laga horreysiiyo iyadua salaada waktigeedii la tukan bay ahay wasallaa waa tukaday alfajra salaadii subaxna yowma-idin maalinta qabla miiqaatiha waktigeedii muctaadka ayuu tukan jiray wakti ka horeeya ayuu tukaday rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waxadaثna cثmaan ibn abi shaybata waisxaaq ibnu ibrahima jamiica can jariirin can ilacmashi bihada isnaadi waqaala qabla waqtiha halkan qabla miiqaatiha wili subaxa wasalla alfajra yowma-idin qabla miiqaatiha waa bedelkeed wuxuu yihi qabla waqtiha bikalasin waktigeedii wakti ka horeeya oo dhulku madow yahay kalas waa dul mutaakhiri leyl ayuu tukaday bal xadiid kolley salaada subax iyo waktigeediiyo inuu duluucu lfajr ka bilaabmayo waa umuuro muqarara oo waktigaas aan laga horreysiin karayna de waa tii axaadiis iyo nusuustii inoogaba timi kolley ummadduna way iskuba waafaqsan tahay ee ta ugaba jeedo waktigeedii oo waktigeedii muctaadka ayoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markan kale dee uu waktiyada kala joogo marka waagu barye aadaankii dhacee mu-adinku uba yimaado ayuu laba ragcadood tukanayo markuu labadaa ragcadood ee sunnihii fajrigaa tukado dabadeed buu soo baxayo waa mu-adinkaa ogeysiinaya dee waktigii inuu gaadhay ama dadka ay yimaadeen marka walow waagii iftiinkiisa un lagu aadaamayay haddana nooc yar ta'khiir iftiinkaasna aanu la sugayn dhulka oo iftiimay mu-adinkaa uu imanayo markaasuu sunnaysanayay oo markaasuu soo baxayuu tukinayay dadka ama tan meel baa la wada joogaa waagayna waa u muuqdaa markii ugu horreeyey ruuxii indhafiiqnaa un uu arkay waagii inuu beriyey cid la sugay iyo cid loo yeedhay iyo taasna may jirin rasuulka ilaahayna lama ogeysiinahayna ayuu salaadii galay weeye riwaayo bukhaari baa waxaa kuba timi waagu waa beryaye laakiin qaa'il baa wuxuu lahaa qad tabayana alfajruba kuwo kale waxay lahayd may weli maagi ma beryin oo dadkii baaba xataa barhkood ee kuwii indhaha fiiqnaa un baaba arkay oo u muuqday dadkii kale shaki baaba kaga jiro waxay lahayd may weli waagi ma beryin iyadoo xaaladu ay taa tahay waagina beriyo rasuulka ilahay dee salaada kama horreysiina waaga berigiise ayuu salaadii galay markan kale waa kan aqalkaaba muadinku ugu tegayay horeynuu soo mar sunnuhu tukanayay dabadeed oo markaa wax yar baaba waktigaa hore ka yar dib dhacayay daba waktigii caadada ay u ahayd inuu tukanayo si u tukan jiray waa ka horreysiyo waa dad meel wada jooga ay una muuqato aqala kumaba jiraane banaan baa la joogaa waagiina waa u muuqdaa markii ugu horreeye uu muuqday ayaa si dee waktina ugu helo dikriga cinda almashcari alxaraam ayuu rasuulka ilaahay salaadii galay ee maha macnuhu salaadii iyo waagii oon baryin iyo waktigeedii dee ay ansaxaysay ayuu kaba horreysiiyey maaha arrintan kale waxa weyan kollayna dee inay xasrigiisan carafana way imanaysaa carafo wakti salaadeed casarkii waata la horreysiiyey xanafiyadoo keliyaba waxay u daliishadaan halkan inaan dee jamciga jamci salaada la jamciya carafa iyo maka m musalifo mooye meel kaleba wakti kale aan la jamcinayn oo safar aan lagu jamcin laakiin dee waa tani waa mafhuumun saxaabadii kala dunayd ee rasuulka ilaahay la socotay ee noo soo naqlisay inuu jamciyey markaa uu safarka yahay taas baa axaadiis oo badan aynu hore usoo marray baa jirta oo mafhuumka halkan iyo taase xasrigan iyo umuurahan kaba imanaya kollay taas baa ka horeynaysa oo dee rasuulka ilaahay halkanna waa ku jamciye carafana waa jamciyo halkan carafa xataa way kaba maqan tahay safarkiisa kalena uu jamcinaya bal madiina saynu soo aragno kol waa la arkay isagoo jamciyey bal markaa taas walow sababta uu jamciyey dee hadalla ay jiraan bal markaa waxa weeyaan tani daliil uma aha xujo uma noqonayso cidda iyadoo inkiraysa ama leh jamci aan kaa nusuga ahayn ama kaa carafa iyo musalifo aan ahayn ma jiro cidda le wax xujo oo ugu sugan halkan ma noqonayso dee axaadiistii kale ayaa inoo caddaynaysa waxaa adigu bal masalan taas imaka xadiidkan se waxaan ka qaadanaynaa un si inuu rasuulka ilaahay markii ugu horreeyey waagii iftiinkiisii la gartayba xataa dadka qaarkood aanu hagaag u muuqan ayuu salaadaa galay dee waana hawsha sugaysa ee badnayd daraaddeed baabu istixbaabi taqdiimi dafci aducaafati min annisaai wagayrihina min musalifata ilaa mina fi awaakhiri layaali qabla zaxmati nnaas waistixbaabi lmugsi ligayrihim xataa yusalluu subxa bimusalifa wuxuu u baabaysan yahay baabu istixbaabi taqdiimi dafci dacafati dadka tamarta daran ama dacafada ah horreysiinta la horreysiiyo dafcigooda iyo ka tegidooda ay ka tegayaan mina taas istixbaabkeeda iyo sunanimadka dacafadii oo min annisaai dumare iyo wagayrihina dumarkii weeye caruurtii yaryarayd dadkii da-da ahaa dadkii xanuunsanayay intaba dacafadii bay kaba mid noqonayaan bal dadka caynkaasa cidhiidhiga badan si ay uga sii horeeyaan habeenka gelinkiisa dambe in laga sii diro oo laga sii bal masalan ay ka tagaanba mina mee musalifo iyo mina iska sii tagaan salaada subax bay halkaa iskaga tukadaan taas istixbaabkeed iyo ruksadii dadkaa loo rugseeyey ayuu baabkiisii yahay min musalifata ilaa mina fi awaakhiri layaali buu leeyahy ma haddee habeenka gelinkiisii horeba markay mina soo gaadheen inay iska soconayaan taas ma aha ee waxa weeye waa habeenka gelinkiisii dambe weeye gelinkiisii dambe ayay soconayaan oy kaba tegayaan qabla zaxmati nnaasi waa zaxmada iyo cidhiidhiga dadka horteed weeye intaan dadka cidhiidhigu dee waa subaxdii baana markaa dadku markay caadi u socdaan ee la ilaalinaya si dee rasuulka ilaahay uba xajay waa subaxda iyo marka salaada la tukado dabadeed baa bal ay markaas zaxmadani bilaabmaysaa inta kale dee waa la joogaayo musarifaa loo hooyanayaaye bal taa horteed in lasii horreysiiyo waistixbaab almuksi nagaadisuna nibadkeed ligayrihim dee kollay istixbaab maahe ciddii rukso haysata markaan idhaahno waa loo rukseeyey ruksana lagaba cabiray ruuxii aan intaa ahayn ee xoog lahaa ruux daciifana aan wadin waa xoog buu leeyahy ruux daciifana ma wado ruksa mama jirto oo imaka halkan dee istixbaab kol hadii aan leenahay mabiidki waa waajib laakiin dee sheekh wuxuu ku socdaa laakiin qadar inuu kuba xasili kara habeenka intii sii badnayd oo haddii waktigaa dambe la iskaba tago waagoo baryinba kol hadduu intii badnayd joogay aw noqonayso waajibka kaba dhacaye bal waxaan leenahay kollay ruuxii isagoo xooga lahaa ee aan ruux daciifa la soconin dacayf wadin isaga rukso ma haysto oo habeenka halkaa ku dhaafo ama salaada uu uga tago salaada subaxuu musdalifo kuma tukanaye bal nagaadi kayrkood inay nagaadaan loo suneeye xataa yusaluu subxa bimusdalifata ilaa ay subaxii ku tukadaan musdalifa waxadaanaa cabdullahi bn maslamata bni qacnabin qaala xadaanaa falxu yani bni xumaydin can ilqasimi can caaishata anaha qaalat ista'danat way fasax dalabtay sawdatu sawda bintu zamca waa umu lmu'miniin khadiija markay dhimatay dabadeedna haweeneydii ugu horreeyay uu guursaday rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh rasuul allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bay ka idan dalabtay quraysheed weeye reer bani caamira leylata almusdalifata kitaabkeennana bukhaari riwaayo way ku leedahay ay warinayse kitaabkeennan hadalqaadkan xuskan dikrigan bay ku leedahay muslim riwaayo kuma laha macnaa xadiis iyadu ay warinayso oo sawdo laga warinayo muslim ku jiraa ma jiro laakiin maxaa meeshii jiraa dikri halkan iyo meelo kaleba dikri iyo hadalqaad waa xusid ayuun bay ku leedahay leylat almusdalifati habeenkii musdalifa ayay rasuulkii ilaahay ka idan dalabtay maxay uga idan dalabtay tadfacu qablahu waa tansarifu qabli inay rasuulka ilaahay hortii ay iska sii socotay sii tagto wa qabla xadbati nnaasi xadmadu waa zaxmada dadka cidhiirigooda horteed intaan dadku dee mar keliya markay wada baxayaan ee la badan yahay bal markaa cidhiirigaa horteed wa kaanat waxaanay ahayd waa sababtii istidaabka imra'atan haweeney bay ahayd salidatan culus way buurnayd markaasaa dee socodkeeda ayaaba yaraa aad bay u gaabinaysay yaquulu lqaasimu qaasim baa wuxuu leeyahy waa qaasim ibnu moxamed ibni abi bakrin oo xadiidka caaisho ka warinaya isagaa fasiraya wاsabidatu aلsaqiilatu lafdigan asabida waa ta culus adakm oo dee taasna sabid markaa kolkol waxay kuma fasiraan waa badcu lxaraka waa ruux gaabisa oon aad ba u soconayno dee wuxuu ka dhalanayaa celayskeedan hiribkeedan badan ama dee taas buu kaba dhalanaya bukhaarina meelaha waxaa dhacay iyadoo wa kanat imra'ata sabida yaqulu lqasim aanay dhicin wasabidatu asaqiilu idraaj meeshii uu yimaado kelimadan tafsiirkaa ee qaasim leeyahay magacii qaasim aan laba sheegine xadiidkii ay matigiisii raacdeen laakiin dee waatan iyadaa qaasim baa hadalka iyo tafsiir kale qaala faadina laha markaasaa rasuulki ilaahay uu u idmay fakharajat qabla dafci intii aanu rasuulka ilaahay dee ka tegin ka gadoomin mina ama musdalife xaggii mina aanu u dhaqaaqin ayay cotay habeennimadii waxabasana annaga waana joojiyey rasuulka ilaahay huwa caaisho iyo umu fasixin ee adigu iyada un ma ahayn sawda way tagtay umu salaba saas oo kale ay ahayd umu xabiiba way inoo soo socotaa iyaguna waa dad soo fasaxay ahayd ibnu cabaas iyo way yaryaraayeen oo dad saasoo yaryaraa iyagana rasuulka ilaahay uu fasaxay emahad laakiin caashiya way hadhayba waxabasana anaga waana joojiyey macnaa annagana muu sii dayin rasuulka ilaahay saanu usii soconno xataa asbaxna ilaanu waa beriisanay fadafacnaa ay insarafna afadna dafacnaa waa macnahaasuune waanu tagnoonu soconay markaasunuga bidafcihi bisababi dafcihi rasuulka ilaahay dafcigiisii oo markii uu isagu dhaqaaqay ayuun baanu la dhaqaaqnay intii uu joogay ee uu mashcaru xaraam joogayna way laba joogeen caaisha berigii dambe xaaladaa may bedelin iyadoo u weynaatay oo ruksadii dee dadkii kolley loo ruksaynaya haddana si waktigii rasuulka ay yeeli jirto bay yeeli jirte laakiin maxay tiri halkan wala an akuna inaan noqdo berigan dambey dee ku calacalaysa inaan ahaado ista'dantu rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay mid ka idan dalabta kama sta'danatu sawdatu si ay sawdaba fasax u weydiisatay inuu idmayna sii socoto oy dadka kasii horeyso oo fa akuna aan noqdo adfacu mid ay ansarif ama ufiidu biidni rasuulka ilahay idankii aan de dadka hortii iyo rasuulka ilahay hortii aan iskagaba sii tagon xaggii mina usii kaco ayaa axabu ilaya xaggayga looga jacayl badayoon kaba jeclahay min mafruuxin bihi wax kastoo lagu farxo maanaa wax kastoo qiimo badan oo dee qiimo dadka cajab keliya kuma farxaan maanta waxaan kaba jeclaa inaad maalintaa rasuulka ilaahay idan kaa weydiiso oo si aad idankiisa u hayso iyo tegidaas bal xadiidka duruqdiisaan sii raacinaynaa masaladana in yar iyo bal baan dib ugu soo yarlaami doonaa وxdثna إسحاq بن إبراhيم ومحamed بن المثنى جميعا عن الثقفي qال بن المثنى xdثna عبدالوهاب ثqفigu wa عبدالوهاaب بن عبدالمجيد الثqفي qال xdثna أيوب عن عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشhaة qالت أنها qالت كانت سwdة سwdة waxay ahayd امرأة haweeney ضخمة buuran oo صaبطة culus oo dee aan aad ba u socon oo markaa kale بaضيعaة الsayr gaabs aad u gaabisa فاstأdnت رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay bay idan ka dalabtay an tufiida min jamcin inay ka tagto musdelife bilaylin waqti habeena faأdina laha rasuulka ilaahay wuu idmay faqaalat caaishaةu ba waxay tihi falaytanii kuntu way waa dee iyadi oo imika leh way shalaytoonsaa lamaan noqdo waa tamani ista'dantu mid idan dalabta rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam kama ista'danat caaisha waa markii dambe zaxmadi iyo cidhiidrig allamaan si ay iyadu uga idan dalabtay aniguna aan uga idan dalbo si aan dadka hortiiba isaga sii socdo wa kaanat caaishatu berigii dambe dee ruqsadda way haysatay haddina mala tiibay ilaalinaysay si rasuulka ilahi waktigiisa ay ahayd un bay dhowri jirtee laa tufiidu ila maca alimaam waa beryihii dambe markay soo xajto imaamku dee imaamkuna ma soconahayn dadkii buu hogaaminaya isagii baa markaa mashcaru xaraam joogsanaya halkaasuu ilaahay ku xusaya dadkuna markaa uu dhaqaaqay dhaqaaqayeen wixii aan dee rukso haysan haddaba imaamka maciisa un mooye kamay tegi jirin musalifo dee waa subaxdii un bay tegi jirtay markaa dadkuba ay tegayaan saasay markii dambena caadadeedu ahayd ee waxay leedahay haddaad markaa hore idankaa hore ay dhaco markan kale may sugi may sugteen walow dee hadday ruksada haysatay iskaba socon kari lahayd haddana waa ilaalintaa hore ay ilaalinaysay وxdثna بن نmayr qال xdثna abي qال xdثna عubayd للhi بن cmر عن cabdالرحمن بن الqاsم عن الqاsم عن cاaشhaةa qالت wadidtu waxaan ku تamaniyey أنii kuntu inan ahaaday اstأdantu mid idan dalabtay rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم kama اstأdanathu sawdatu sawda siday uga idan dalabtay oo fausaliya aan tukada subxa salaada subax biminan mino aan ku tukado oo faarmiya ljamrata inay dadkii oo isii wada yimay jamradii tuuratay waqtigaa rasuulka ilaahay laba socotay aan jamrada tuurto qabla an yaأtiya annaas inay dadkan hore loo sii daayey hadday dee subaxii ay tagaanba ama ay waqtiga gaadhaan dee habeenkii gelinkii dambe hadday baxaan waqtigaasay iskaba tuuranayeen khaasatan ama bacda duluuci shamsi ama bacda duluuci lfajri ama kolba waqtiga ay gaadheen markaa aan saa yeelo saasaan ku tamaniyey in xaaladaydu ay noqoto faqiila licaayishata caaisha waxaa lagu yihi fakanat sawdatu istaadanatu sawda miyay ahayd midka rasuulka ilaahay fasax weydiisata arrinkaa qaalat nacam inahaa kaanat waxay idhi imra'atan haweeney saqiilatan culus sabidatan oo aada u gaabiso faista'danat rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay bay dafcigaa intaan dadku dhaqaaqin inay sii socotay weydiisatayoo faadina lahaa rasuulka ilaahay uu idmay dariiqana ka hadhay xadiidka caaisha وxadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna wakiicun xa وxadaثanii زahيr بn xarbin qala xadaثna cabdالرaحman kilaahuma can sufyan cabdالرaحmanku waa ina mahdi sufyaankuna waa thawri can cabdالرaحman bn الqasim bhada اlsnaadi naxwah waa xadiidka yaro mid laba mida bal axaadiid kale oo xaggaa ruqsadiina way inoo dambeeyaan oo dee baabkuba waa wuxuu u baabaysan yahay ee xadiidka ta iyada inooguma sugan imaka halkan horta waa inay dee musalifo oo loo hoydaa xajka manaasigtiisa ay kaba mid tahay musalifana mashcar ay tahay mashaacirta xajka kaba mida taasba weeye in welibana alfaadan idanka iyo uu ruqseeyo taasna waxay tilmaamayaan bal ciddan loo idmay ama loo ruqseeyey mooye ciddii kale xoogga lahayd inay tahay inay halkaa u hoydaan taas buu tilmaamaya kolley arrinka waxaa inoogu suganaa shareecadeenna fudaydkeeda iyo markaa samaaxadeeda oo dee may simin shareecadu isku mid kamay dhigin kii daciifkaa iyo kii xoogga lahaa isumay mid kama dhigin wax keliya kumay kalifin ee kii isagu daciifkaa ee tamar darraayo waxaan xaraj iyo mashaqo ay ugaba sugnayd waa tan takfiifaadkan shareecadee kala duwan uu isagu mudanayo kii dee isagu xoogga lahaayee waxaan karayeyna ee waa wixii uu karayey ayuu laba imanayaayo dee isaga waxi markaa qawiga a laga doonayo lagu kelifayo kii daciifka ahaa ee ay ku cuslayd ee aan karahayn shareecadu kollay may timin oo kama doonayso xagga marka la eego musdelifo mabidkeedu dee waa taasoo waa si guud oo mansaga laakiin xukunkiisu muxuu yahay kollay sheekhu halkan culimada aqwaashoodii buu soo naqlinayaayo wuxuu leeyahay madhabka shaafici bal qowlka saxiixa ah waana asxaab alxadiid qowlkoodu ka dhigayay fuqahadii reer kuufa inuu hooyasho loo hoydo musdelifa uu waajib yahay waajibaadka xajka kaba mida oo ruuxii ka tagana dhiig laazimayo inuu dhiig bixiyo talaba laakiin xajkiisu ansaxayo bal waa taabacna waa waajib mabiidkaasi ruuxii ka tegayna waajib buu kaba tegay ee dadkaa loo cudurdaaray aan ahayn dee waajibka marka laga tagana dhiiggii kaba imanaya tarka waajib ayaa imanaya taas oo dee dhiiggiibaa kaba imanaya haddii dhiiggii la waayana wixii bedelka kaba ahaa kollay waajibaadka oo dhanna isku baabun bay kaba dhigaan uu dhiigga kaba laasimaya laakiin xajkii waa ansaxaya bal taas buu kaba soo noqonlaya daa'ifo culimada ka miduu kasoo noqonlayaa inuu sunno yahay mabiidkaasi oo ruux hadduu ka tago fadiila un ay kaba tagtay wax ismiya oo dembigo korkiisa iyo wax dhiigay aanu jirin waana qowl adigu dee kan madhabka lagu fatwoodo aan ahayn oo shaafici le iyo jamaaco ley laakiin daa'if buu kasoo noqonlaya arrintuna ma sahlana waxaa la idhaha waa sunno un kolley maaha arrinku inaanu xajkiiba ansax ahayn haddaan halkaa loo hoyan xajkiiba inaanu ansax ahayn kolley ibraahim unakaci iyo calqama iyo shan imaam oo aimadii taabiciinta kamida qowlkood weeye madhaba shaaficina abu cabdiraxmaan ibnu binti shaafici iyo ibnu khuseyme iyo qowlkooda weeye bal dee waxa weeyaan kolley arrinku waa adagaya bal waxaan leenahay xadiis asxaaba sunan iyo ay wariyeen oo curwat ibnu mudaris saxaabi la yidhaah lagaba wariyaa rasuulka ilaahay buu subaxdii musalif ugu yimi musalifo isagoo jooga wuxuu yihi waxaan ka imi labadii buurood ee reer day ay degi jireen aja iyo salmo waa dee kolley shimaal jaziira waa meel durugsan ayay kuba yaaleen dhulkaas dee buur kasta waan dee anigii raaxiladaydii waan daaliyey waan isla rafaadnay buu leeya o dee muddo dhan buu soo socday waa dhul dheer wuxuu leeyahy dhulkaa intaa ka sokaysa dee buur kasta iyo meel kastaba iyo meelihii dee xibaashii rimaashoo kaleba dushaan uga soo baxo waan soo gaadho o anigaa imi xaj ma leeyahay oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi ruuxaad nagu soo gaadha dee man adraka macanaa salaatana aadi waa ruuxa soo gaadha salaada iyadan halkaa ku tukanay wawqa carafata qabla dalika bilaylin aw nahaar ama laylan aw nahaaran carafana joogsado waktigaa in ka horeysa ama habeen waa habeenkaas ilaa intaan waagu baryin waa la joogsan karaya ruuxii dib dhacay ama maalinoo dee waa maalintii waktigii rasuulka ilaahay joogsaday xajkii waa soo gaadhay riwaayadka qaarkood ninkii aan soo gaadhin xaj ma soo gaadhin ba macnaa xadiiska daahirkiisa ah salaada rasuulka ilahi halkaa lagulaba tukanaya ama dee hooyashada inta loo hoyday halkaas salaadii lagu tukanaya bal khaasatan subaxdaas inay xajka umuurihiisa adag ee laguma soo gaadhaya ay tahay ruuxii aan halkaa yeerina aanu xaj soo gaadhin de waana saas aan leenahay bacda salaf oo taabiciinta iyo shaaficiyadna aimadooda qaarkood baa kuba tegay inay rukni arkaanta xajkaa kaba dhigaan aan waxa weeyaan aanu ansaxayn bal waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala qowlkiisii فإdا أفdtm min cرفاaت fاذkuruu الlaha عinda المشعر الحرام wuxuuna amray markaa caraفo laga yimaado ilaahay in la xuso mشhcaruلxaraam lagu xuso mشhcaruxaraamna waa msdlifo ama meel kaba mida lakiin msdlifo dhamiba dee waa mowqif iyo meel la joogsado waqtiga dikrigaa ilaahayna amray uu dhacayaana waa baعda صلاة الfjr maaha taas ee waktigaa weeye marka arinku kolley wax sahlan maahe waxaan leeyahay ruuxii dee iyada la fasaxay loo idmay idamkii buu haystaa ruuxii isaga kii la socday ee dadka lagama hadhayo maanta waa la kala lumaya haddii markaa hore ay dhici kar si socdo la odhanayay dee maanta ruux daciifa ruuxii waday dumar waday caruur waday de da-a waday iyada inuu la socdo uun mooyaane maanta kala hadh ma jiro waktigeenan isaguna waa la xukum laakiin wixii aan ahayn ninkii xoogga lahaa ee aan ciddaa wadin kolley waxay atay markaan nusuusta eegno rukso uu musalifo ku dhaafo ma haysto waagu inuu ugu baryo halkaasoo uu ku tukado un mooyo ruksa meeshii ma jirto waana axaadiisna way noo dambaysaa bal markaa taasba weyn xagga bal matalan goormaa la tegayaa dadkan iyadu markaa loo idmay goormay baxayaan axaadiis baa inoo soo socoto waaba kuwan xadaثna mحamed بn abi bakri الmqdamiy qala xadaثna yaحya whuw اlqaطan can ibni jurayji qala xadaثanii cabdالlahi mawlى asmaء qaala cabdالlahi mawlى asmاء cabdالlah ibn kaysan habeen dhaweydna xadiidkii markay ah inu soo aragnay isagaaba lahaa asma bintu abi bakrin markay xajuun soo marta mar kastaba waxay odhan jirtay salى اllahu calىa rasuulihi wasalam markaase ilaahay halkan baan rasuulka ilaahay la degnay anagoo shandayadaha iyagu maran yihiin oo taasoo kale iyo waa ninkii warinayay markaasna waxaan sheegnay saddex xadiis kitaabka inuu ku leeyo mid waa kaa midna waa kan mid baa markaa dambeeya un qaalat waxay tihi waa mawla asma qaala wuxuu ihi qaalat lii asma asma waxay igu tidhi wahiya cinda daari musalifati musalifa daarteeda malaba meel kaba dhisnayd agteeda iyadoo ku sugan hal qaaba alqamaru dayx ma dhacay qultu la may ma dhicin baadhi fasallat saacatan waa habeenkii ciidda saacad bay tukato salaad bay iska gashay uma qaalat waxay tihi yaa bunaya inankaygiyow hal qaaba alqamaru dayx ma dhacay qultu waxaan nacam haa qaalat waxay tihi irxalbi haddaba ii rara oo dee raaxilad iyo waxay ii diyaari fartaxalnaa waanu guurnay wuu la socdaa xataa ramat iljamrata ilaahay jamradii tuuratay uma salat fii manziliha malaa waqtiga cinda duluuc ilfajri bay gaadho intay jamradii tuuratay ayay halkii manzilkeedii kuba tukatay faqultu laha waxaan ku idhi ay hantaahu iyo haadihi weeye aynootii xarfu nida ahayd laftigana nida ahaan baa loo isticmaalo walow dee asalku lafdigii hana iyo han oo macnaa shayga ama wax nakira iyo looba isticmaalayo waayo haadihi tanay laqad qallasna macnaa irtixalnaa bilayli waay si alla wakti habeennimaan soo gurno waktigii waan kaba horeyno dee waktigii la tuuranayo wakti aan ahayn baynu tuuranay qaalat waxay tihi kala may taa ha odhanin way zajrinaysaa ya buna ay bunaya ina nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay adina wuu u fasaxay linducuni adducunna waa jamcu daciinatin daciinana asalka hore markabka ama dee raaxiladan baa dumarka hawda jikastii gibisheeda iyo markaa aqalka laba rariyo taasay u samayn jireen ay dhex gasho daciinadu markaa hawdajka naftiisa eede markii dambe laakiin haweeneydii baaba magacii qaatay oo daciinadii almar-a haddii la yidhaha daciinatu rajulna waa zawjatuhu bay noqon dumarka uu u fasaxay rasuulka ilaahay ama dadka dacafada inay waktigan oo kala tagaan xadiidka markaa maxaa inooga sugan asmaa waxay ka dhigtay dayaxa dhicitaankiisay sugaysay kolle habeenkaasna dee bishu waa toban oo kale dayax waxaa laga yaabaa saddexda horteed inaanu dhicin meelahaas waktiyadaasuu dhacaya intaasay sugayso marka waxay tilmaamaysaa rasuulka ilaahay inay nawawi wuxuu ku qayday xadiidka fii awaakhir layaali habeenyada aakhirkeeda inay socdaane habeenka ma aha uun markaa nisful markaa leyl la weydaarto ee habeenka aakhirkiisa iyo waktiyada labada wax ka dambeeya ama saddexda iyo taas in bal waxa weeye adigu ruuxa tegidiisu ay noqdo markaa waxay noqonaysaa ruux in badan joogayba mina ama musalifo joogay markaa dambana soconayo si uu dadkii ugaba horeeyo markaa la gaadhona ee ruuxu dee uu gaadho ama subaxdii cinda duluuc ilfajri uu gaadho bal markaa xataa qabla duluuc ilfajri haatee dadkaa loo fasaxay way iska tuuran karaan xadiid ibnu cumarna waa inoo dambeeyaay bal xadiidka ta inoogu sugan waktigan waxay u eegeysay waa waktigii waktigii rasuulka ilaahay ay socdeen waana waktigaa dee habeenka gelinkiisa dambaba ah walow aan waa beri markaa waxoogaa uu kaba dambeeyo onu yar dhaweyn laakiin hadday saddexdii habeennimo tahay ama in yar ay kaba horeyso oo wakti dambe unbau noqonaya waktigaa ay socdeen xadaثnي محamed بن xاtimi qal xadaثna yaحya بن سacيidi xa وxadaثnي عalي بن khshrami qal aخbarana عيsى جamيعا عan بn jurayji qal aخbarani cadawn ana بna shawali ina shawaal ayaa aخbarahu magaciisa inoo dambeeya cawn maaban arkaynaa magacan waana magaci bisha ayaa nin magacii ah aخbarahu u waramay oo wuxuu ugu waramay أنه dخل على أم حبيبة أم حبيبة waa dee أم حبيبة بnt أbي سفyاn أم المؤمiنiin ayuu usoo galay markaasoo umu xabiiba faakbaratu way u warantay oo markaasaa way u warantay umu xabiiba u warantay oo waxay ugu warantay ana nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bacasa inuu diray biha uma xabiiba sawdo oo keliya may ahayn umu salamana saasad min jamcin musdalifo ayuu ka diray rasuulka ilaahay bilaylin waqti habeen ah oo habeen gelinkiisii damba ayuu iyada iska sii diray si ay mina ay usii tagaan dadka ay uga sii horeeyaan وxadثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadثna سفyاn بن عuyaynة qال xadثna cمر بن dيnاr x وxadثna cمر بن ناqd qال xadثna سفyاn عن cمر بن dيnاr عن sاlب بن shawال waa kan magaciisi salim ibnu shawaal baa la yidhaah waa nin taabiciya oo hiqa ah umu xabiibana mawlaheedu ah walaa iyadaa xoraysay kitaabkeena muslim iyo kitaabka nasaa-i buu kutubta lixdaa kaga sugayay mid kale dikri kuma laha bukhaari iyo tirmidi iyo dikri kuma laha labada kitaabna xadiidkan buu ku leeyahy walow xadiidku labadan dariiquu yeeshay xadiid kale kuma laha dee horena uma inaan soo arooga magacu shawaal waa magacaa inagu cusub dibna uma dambeeyo xadiidkan labada dariiq leh ayuu kitaabkeena ku leeyahy nasaa-ina waa saas oo kale un can bni xabiibata qaalat annaha qaalat kunaa nafcalhu waanu samayn jirnay waa arrinkan ah in habeenkii ay iska sii socdaan gelinka dambe oy midna iska sii tagaan calaa cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalam oo waa maxay nuqallisu min jamcin macnaa waqti habeena ayaanu ka baxaynay jamci ilaa minan mina musdelifaan ka teginoon mino xaggeeda qabanaynay wa fii riwaayati naaqidi nuqallisu min musdelifata dee jamcin iyo musdelifana waa isla mid xdثna yaحyى بن yaحyى وqtaybaة بن سacيidi جamيعا عن xmadi qala yaحyى أخbarana xmad بن زaydi عan cubayd لlahi بn abi يزيda qaala samictu بna cabaasi yaqulu bacanii uu idiray rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay fi اhaql athaql waa almataac waa alaabtii iyo dee dadkii cuslaaye sa dumarkii wixii kaba tegay iyo ciyaalkii iyo wixii buu iraaciyay rasuulka ilahi waa yarya waa waqtiyadii qangaad buu ku dhowaa markaas aw qaala wuxuu yihi fi dacaafati halkan iqal hiqal bedelkeeda oo halkan mataaciya kuma fasiriya wxii laba mida addacafa waa dadkii daciifka ahaa dumarkii iyo dee waa qeyb kamida caaisho oo dee iska xoog ahayd waa taa rasuulka ilaahay reebayba dacafadii iyo taasuu iraaciyey min jamcin jamc buu iga diray waa musdelifa bilaylin waqti habeena oo macnaha dadkii rasuulka ilaahay diray carruurtii uu diray waxa weeyaan si ay dadka cidhiirga uga sii horeeyaan dumarkiina qaybo kaba mida waa kan u fasaxay markaa dumarkii carruurtii dacafadii bay kaba mid yihiin dadkii da-daha dadkii xanuunsanayay intaba dacafaday kaba mid yihiin oo ruksadaas ay haystaan xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna sufyaan ibn cuyaynata qala xadaثna cubaydullahi bn abi yaziid anahu samica bna cabaasin yaqulu ana anugu miman dadkii baan kaba mid ahay qadama kolley caa-idkii dee ismiga mawsuul waa xadfan yahay waana caa-id fadlaah waa caa-id mansuuba waa xafada waa meelihii la xadfi jiray ama la iska goyn kari jire asalku waxaa ah minman qadamahu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam fii dacafati ahli dadkii ehelkiisa dacafadooda ahaa iyagoo uu ka mid yahay dadkii uu diray sii horreysiiyey ayaa ka mid ahaa ba ibnu cabaasna yidhi وxdثna abubكر بن أbي شhيبة qال xadثna سفyاn بن عyynة qال xadثna cمr عن cضاء عن بن cabاsi qاl kuntu waxaan ahaa fي man qadama rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم fي ضacafati ali dadkii uu rasuulka ilaahi horreysiiyey dadka uu kasii horreysiiyey ee habeennimo uu sii diray ee dadka ehelkiisa dacafadoodiiba kaba mid ahaa ayaan aniguna ka mid ahaa وxdثna cبd بن حmayd qال أخbarana mحamed بن bkri qال أخbarana بن jurayji qال أخbaranii cdاwn an بna cabasi qاala bacثa bi uu idiray rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم bsaxrin e wti waa wqti sxuura waqti gelin dambo habeenkiia min jamci msdlif u igaba diray fii hql nbiy nabiy llaahi slى الlahu عalيه waslم waa mataaciisi alaabtiisi iyo dadkii dacfada aya waxaa noo kamid ah ama ku jira qultu ibn jurayj baa leh waxaan idhi caطa ayuu ku leeyahay abalaqaka miyuu ku soo gaadhay ana bna cabaasin cabdullahi bnu cabaas qaala inuu yidhi bacasa bi bilaylin طawiilin habeen dheer waa habeen dee waqti in badan iyadooy kaba harhsantay buu isii dirayo habeen dheer iyadoo uu weli dhiman yahay habeenkii in badani ayuu idiray taa inuu yidhi miyay ku soo gaadhay qaala wuxu uhi laa may isaga ibnu cabaas isagaa kaba maqlay ila kadalika oo maxay ah bacasa bi rasuulu llahi salى الlahu alay waslam bisaxarin oo maxay ah bisaxarin qultu lahu waxaan ku idhi faqaala bnu cabaas ina cabaas miyuu yidhi ramayna aljamrata qabla alfajri waxaanu markii ay tegeen jamradii tuuranay intaan waagu baryin wa ayna salla alfajr su-aal labaadna halkuu ku tukaday salaadii subax maalintaas qaala cadaa baa wuxuu uhi laa may intaasna imay soo gaadhine ila kadalika anigu waxaan ka maqlay un isagoo le waqti suxuura ayuu rasuulka ilaahina sii diray lakiin xagga salaadii subax waxay ku tukadeen un musdelifa ama goorme waxay ku tukadeen baan ujeedaa mina lakiin goormay tuurteen taas axaadiisay ramigu way noo dambeeyaan oo halkan caawa kagama hadlayno waayo xataa ibnu cabaas iyabaa waqti rasuulka ilaahi u tilmaamay soo naqliyo xadiiskiisa oo kuma sugnaa xadiia markaa inoo sugan oo asxaabu sunan bacdigood ay wariyeen ba kuwaasi markaa ramyiga iyo wixii ku tacalluqsani waqtiga ku habbooniyo goormuu bilaabmaya iyo goormaan laga horreysiinayn de axaadiia ramigu maan u dib dhigana insha allahu tacaala وxadثnي abu الظاhiri waa xadiidkii ugu dambeeyey baabka وxرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر kاn wuxuu ahaa عبد الله بن عمر beryhii dambe يqdim mid horeysiiya ضacفتaali أهلkiisa kuwa tamarta daran ayuu مزdلفة markaa la joogu habeenkii sii diri jiray gelinkiisa dambe si ay dadka uga horeeyaan o waaba kuwan marka maxay yeeli jireen فayqفuna way joogsanayeen عند المشعر الحرام مشعرkii حرامka ahaa ee بالمزدلفة مزدلفة kuwa sugnaa بالليل oo معنaa markaa uu tegayaan iskamay dhaqaaqi jirin une مشعرالحرام bay tegi jireen oo مزدلفة kaba mid ama qusax halkaasay ilaahay ku xusi jireen oo dikrigii فadkr الlah عند المشعر الحرام ilaahay yihi ayay iyagu qadimanayeen kol hadii waktigan رqصad ay haystaan oo iyagu waktigaa horeysii halkaa ilaahay kuma xusayeen فydkuruuna الlah ilaahay bay xusayeen ma bada lahum inta u muuqata bal intay doonaan iyo qadarka kolba dee ay iyagu karaan uma yadfacuuna markaasay tegayeen oy ka soconayeen meesha qabla an yaqifa alimaam intaanu imaamku joogsan mashcaruxaraam waa imaamkaa kolba xajka wata aanu joogsan mashcaruxaraam o dee isagu markuu salaada subax tukaduu joogsanayay wa qabla an yadfaca intaanu socodka bilaabin xagga mino uuba kacayo fa minhum markaa ehelkiisa dacfadii uu horeysiinayo ama hormarinayo waxaa kaba mid ahaa man yaqdamu kusoo gaadha minan mina yimaada lisalaati اlfajri wa cinda salaati اlfajri waqtigaa salaada subax agtood wa minhum man yaqdamu bacda dalik waa barhkood salaada subax dariiqa kusoo tukanayayo salaaddii subax dabadeed mino soo gaadhayeyna ka mid bay ahaayeen faidaa qadimuu kolba marka ay soo gaadhaan ay mino yimaadaan ayay ramaw ljamrata jamradii tuuranayeen wa kaana bnu cumara cabdullahi bnu cumar yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahaa arkhasa fii ulaaئika rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm macnaa uu ruqseeyey qolooyinka caynkan ee dacafada inay musdelife iskaga yimaadaan waqti habeena waqtigaa cadceedan soo bixina inay iska tuurtaan rasuulka ilaahay uu ruqseeyey uu idmay taasuu odhanayay marka dee ciddii loo ruqseeyey mooye ciddii kale iyagu kuwa ka mid ahayn kuwaasna aan la soconen wadini kollay ruqsadda ma haysato waa inay ku baaqi noqdaan un musdelifa dadkana ay soo raacaan kollay dee taasna waxay keenaysaa waqti subax ah cadceeddu ay soo baxday un in tuurashadoodii ramyadu jamradu ay noqoto axaadiistii kollay ramyiguna iminka inooba bilaabmayaan wallahu subxaana watacaala aclaa wa aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub